madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa shaaca ka qaaday inuu ka qaybgeli doono doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhici doonta bisha abriil ee soo socota ramadaan muuse ayaa warbixintan soo diray madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo xalay ka hadlay telefishinka r t d ee dalka jabuuti ayaa isagoo ku hadlay afka faransiiska si rasmiya u shaaciyey inuu ka qayb geli doono doorashada madaxweynaha ee bisha abriil laba kun iyo koob iyo labaatan Ensuite, j'ai été très sensible à ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai regardé. Je n'ai pas cru mes yeux, n'est-ce pas J'ai été euh, pris de, par un sentiment de solidarité, par le sentiment de solidarité que j'ai eu. waxay tahay sharaf aad u weyn marka hore kadib wixii aan arkay ayaa aad u taabtay dareenkayga waxaan ku leeyahay waan idin taageersanahay oo waan ka qaybgelayaa jawaabtaasi ayaa hadalkii u horreeyey ee madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle uu ku xaqiijiyo markii u horreysay inuu ka qaybgeli doono doorashada madaxweynaha ee jabuuti ka qabsoomi doontaa bisha abriil ee sanadka soo socda ee labakun iyo koob iyo labaatan rabadaan muse v o a jibuuti